إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah alfurqaan ciidamada burundi ayaa dhimasho iyo dhaawac u geystay dad shacab ah oo ku sugnaa deegaan hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe ilaa iyo shan doon oo ay saarnaayeen qaar ka mida kalluumaysatada magaalada kismaayo ayaa ku degtay xeebta magaaladaasi taasoo keentay khasaaro dhimasho ciidamada xarakadda shabaabulmujaahidiin ayaa mar kale weerar madaafiic ah ku qaaday saldhig ciidamada dowladda ku leeyihiin duleedka marko dagaal xooggan oo u dhexeeyey ciidamada xarakadda shabaabulmujaahidiin iyo askarta jubbaland ayaa ka dhacay degmada afmadow xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawiro muujinaya khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray weerarkii ceelsaliini ka dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay laba ka mid a madaxweynayaashii soo maray dowladda federaalka ayaa ka hadlay tallaabada uu ra'iisul wasaaraha itoobiya hargeysa ku geynayo madaxweynaha xilligan maxamed cabdulaahi farmaajo kulamo iyo dowro isla socotay ayay wilaayada mudug la yeelatay qaar ka mid a qabaa'ilada ku dhaqan wilaayadaasi dowladda shiinaha ayaa sheegtay in cudurka korona uu dalkeeda ku dilay ruux halka cudurka uu ku sii fidayo qaaradaha yurub aasiya iyo bariga dhexe warkeena sidoo kale waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آيته موزونة من ربنا الرحمن waa siddeed iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kuna beegan laba iyo labaatanka bisha labaad sannadda labada kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada burundi ayaa dhimasho iyo dhaawac u geystay dad shacab ah oo ku sugnaa deegaan hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe warkan waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdifitax filibiin hal qof ayay dileen laba kalena waa ay dhaawaceen ciidamada burundeysku kadib markii gaari gaashaaman looga qarxiyey deegaanka buurane oo hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe maalintii shalay qofka ay dileen iyo labada ay dhaawaceen ah ayaa ahaa dad xoolo dhaqato ah oo ku howlanaa biyo dhaamin dhibanayaashu waxay wateen dameero iyo ulihii ay xoolaha ku raacayeen hase ahaate ee tallaabada lagu dilay laguna dhaawacay ayaa u muuqatay mid aargoosi ah sida ay saxaafadda u sheegeen eheladooda aabbaha dhalay wiilka la dilay ayaa waxa uu sheegay in tacaddigaasi kadib isagana loo geystay dhibaato kale oo ah in muddo lagu gumaysanayay oo laga hor istaagay inuu arko ama uu qaato meydka wiilkiisa mukhtaar aa la yidhaha anigana cali maxamuudaa la yidhaha mukhtaar cali maxamuudaa la yidhaha aabbihiisaan ahay xaas mulqaa iyo xoolo iyo wax walbao biyo u soo dhaansha saakay dameerkiiaa kaligiis gurigi ugu yimiday waa naqday maydki asigoo yaallo hortayda ka muuqdaa soo dhaafi makartid la yidhi xagga asaa laygu celiy asaan ku rafaaday haddaan saleemaka soo qabsana georgiyaa la yidhi xoogaasaaka laygu galay dadkayga waa la dilay dunyadaydu waa la rafaadshay waana layidhi markaasaa muslin kaleento ow ma hadday gaadhsiiye aniga cidlaan joogay saakoo dhammaan lay celaayay maydka aan dhalayaa laygu hor celaayay waana lay diiday maa saasaa laygu gumaystay nimankaas umusoomaha aa yeelay anigoo cali maxamuud ismaana iyaarkaasna mukhtaar cali la yidhaah sidoo kale ehelada wiilka la dilay iyo labada la dhaawacaya ayaa sheegay in tallaabada ciidamada burundeysku ay tahay mid aargoosasho cad ahi haddii dhibku maha ka dhacayo qaraxa maha ka dhaco lasheega uu dhacay ka bacdi oo yu yimideen nimanka aniga dhibaatadaasu dhacday waaqa qabteen iyo koox dameer iyo xoolo iyo waxwata ayagoo qabtay ee qabteen haddii la qabtana bannaankaasaa la geeyey afkaa xabad laga gelishay dhibaatadaas ayaana keentay waxaan cabasho ka nahay ciidanka amisom oo jooga degmada mahaday waxay naga dileen dad dad xoola dhaqataa ee biyohoora dhaansaaya ayay naga dileen ayagaa meelahaas dadka dagaalka dhexe miinaa loo dhigay miinadii markay ku qaraxday ay camashoodeen dadkaanay soo qaqabsadeen si ulakaca ay xabad afka uga geliyeen xabaddii waa miidkaa markhaati ah ninkay dileen waa ninka agabkiisu waa kaas ushaa soo watay toorridaa soo xirraay biyow dhaansaayay si ulakaca oo aarsi aargoosashahay u dileen dadku dagaalka kala dhexeeya maysan aadin dadkii shacabka ay u tageen waa soo qabsadeen xabadii afkaas ka gelsheen aargoosashayahan ninka meydka ahoo hadda maaragtay ee yaalla ood aragteen mididaanuu xirray waakaas dhiiggu ku yaallo een ushaanna waa watay qalabkiisu saanuu ahay gaariyuu biyo ku dhaansanaya ciidamada shisheeye ayaa soomaalida u arkaa kuwo isku xukun ah maadaama ay wada ashahaataan taas oo keenaysa haddii khasaare culus la gaarsiiyo inay ka argoostaan dadka markaasi ka agdhow ee marasta ahi waad mahadsantahay cabdi fitax ilaa shan doon oo ay saarnaayeen kaluumaysatada magaalada kismaayo ayaa ku degtay xeebta magaaladaasi taasoo keentay khasaaro dhimasho ah sida warkan uu ku faahfaahinayo waryahan abuubakar ibraahim geede ugu yaraan hal qof ayaa dhintay dad kalena waa la la-yahay kadib markii doonyo kula degeen xeebaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa qallibmay doonyo shan gaaraya waxaana ugu wacan mawjadaha badda oo aad u kacsan qaar ka mida kalluumaysatada ayaa ka warbixiyey xaaladooda iyo shilalka isdabajoogga ah iyagoo dhanka kale maamulka jubbaland ee dusha uga tuuray
duufaantan waxay dhici jirtay bisha koowaad annaga waxaan dhahnaa reer kismaayo haddaan dhaha kaskaadi reer xamar waxay dhahaa asjab reer barina waxay dhahaan wajiine marka duufaantan bishii labaad hadda dhacaysa annaga macnaha kuma tashanaynin mid aan filayna maba ahanba waa wakhtigaa isbedelay kismaayo keli maahane xamar matooro ka soo ku gadoomay inta ka helnay oo xamar laga leeyahay dadkii lahaabaa u celinay intaan ka helnay matooradii iyo qalabkii waa celinay dadkii lahaabaa u imaaday annaga hadda shaqadayaa naga istaagta hadda gaadiidka badankiisa waa ujeedaa cabsiyaa dadka soo wajahday bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waxaa la yidhaahdaa maxamuud abuukar maxamed anagoo ka bixinayo xaaladda badda cimilada ka dhacday duufaanada ee saameeyey gobolka kismaayo waxaa ka mid ah in ilaa iyo lix doon shan doon ay ku gadoontay doontii ugu sarraysoo saaka la soo helay waa midda hadda aad ujeedda ee meesha taallo waa middaa hadda a ujeeddo middaa iyada ahna waxaa iska leh gaddoomiyaha kalluumaysiga haddaad maqashay ee khayraadka badda ee jubbaland asagee laftirkiisa ayaa iska leh taa aa arkayso waxa sababay in ay macnaha laga gaari waayo gaadiid la'aan isgaarsiin la'aan sida dadka saarnaa oo dhibaato ku baxsaday caagaggii macnaha lagu dabaalanayo caagaggii oo shidaalka iyo baansiinkii iyo naaftada waxay ku wateen ayay macnaha ku baxsadeen soddonkii cisho ee lasoo dhaafay waxaa xeebaha badweynta hindiya ka dhacay shilal kala duwan oo sababay dhimasho iyo dhaawac maadaama ay baddu aad u kacsan tahay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa mar kale weerar madaafiic ah ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda ku leeyihiin duleedka marko warkaa iyo war kale oo ku aadan dagaal xoog leh oo ka dhacay degmada afmadow waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise wararka inaga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose iyo jubbooyinka ayaa ku warramaya in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin saacadihii lasoo dhaafay ay mar kale weerareen deegaanka ceelsaliine oo dhaca duleedka marka iyo degmada afmadow ee wilaayada jubbooyinka weeraradaasi oo kala dhacay xalay iyo shalay ayaa haatan laga helayaa tafaasiil weerarka ceelsaliine ayaa ciidamada mujaahidiinta u adeegsadeen madaafiic kuwaasi oo ku hobtay saldhigga oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo dhegahooda uu kasii guuxayo weerarkii toddobaadkii tegey lagu qaaday qaar ka mid ah saaxiibadooda ku dhowaad labaatan madfac ayaa ku hobtay gudaha xerada xil saraakiil ka tirsan dowladda ay niyadu u dhisayeen askartii ka badbaaday weerarkii arbacadii lasoo dhaafay lagu qaaday ceelsaliini mar qura ayaa waxaa kala yaacay ciidamada iyo saraakiishoodii si ay kaga badbaadaan madaafiicda oo in muddo ah ku socotay gudaha saldhigga khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed ayay sababeen madaafiicda lagu garaacay xaruntaasi ceelsaliine oo ah deegaan istaraatiiji ah ayaa waxaa marar badan lagu xasuuqay ciidamada dowladda ee ku daaban maraykanka dhanka kale ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa xalay weeraray ciidamada maamulka axmed madoobe ee ku sugan gudaha afmadow askarta shabaabulmujaahidiin ayaa lagu dhex arkay magaalada iyagoo bacsanaya askarta carutuur ku ah ciidamada dowladda kenya qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in magaalada laga dhex maqlay dhawaaqa rasaasta ay isweydaarsanayeen dhinac dagaalamay lama helin faahfaahin ku aadan dagaalkaasi weerarka afmadow ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor ciidamada maamulka jubbaland khasaare xoogan kala kulmeen weeraro isugu jira qaraxyo iyo dagaalo kuwaasi oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada jubbooyinka waad mahadsantahay maxamed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawiro muujinaya khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray weerarkii ceelsaliini ka dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay tafaasiil akhbaartaasi ku saabsanna waxaa la diyaar ah cabdulaahi yaasiin jaamac sawirro uu soo bandhigay maktabka warfaafinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa ay muujinayaan jabkii ciidamada dowladda federaalka ah loogu geystay deegaanka ceelsaliin ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo arbacadii lasoo dhaafay uu ka dhacay dagaal xoog leh oo u dhexeeyey ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo weerar kula jarmaaday iyo ciidamada dowladda federaalka ah sawiradu waxa ay si dhaba u muujinayaan wixii meesha ka dhacay waxayna niyijab ku abuurayaan dowladda federaalka ah iyo ciidamadeeda iyo weliba taageerayaasheeda waxaa la arkayaa meydadka ciidamada dowladda federaalka oo halkaasi gangamboon ka gadaal markii askarta xarakada shabaabulmujaahidiin ay darandoori rasaas ula dhaceen rasaas ayaa qaar ka mida ciidamada sajuudda ka haleeshay halka kuwa kalena ay meelo kale uga dhacday waxaa la arkayaa askarta oo saliiq badan islamarkaasina ciidda iyo dhiiggii ka baxay jirkooda ay isla qabsadeen meydadka qaar waxaa dul saaran amaba ag yaalla qoryihii ay ku dagaalamayeen qaar ka mida askarta waxaad arkaysaa iyada oo la tooganayo sawirada qaarkood waxay muujinayaan qaar ka mid a askarta oo nolosha lagu qabtay islamarkaasina indhaha taagaya oo aad u argagaxsan waxaa la arkayaa uura madow iyo qiiq samada isku shareeray oo hareeyey dhufaysyada ciidamada dowladda federaalka oo ahaa kuwo aad loo adkeeyey sidoo kale sawiradu waxaa ka muuqda gaadiidka ciidamadu ay isticmaalaan oo ay gacanta ku dhigtay xarakada shabaabulmujaahidiin iyo ciidamada mujaahidiinta oo qabsaday hubka culus ee gaadiidka lagu rakibo askarta xarakada shabaabulmujaahidiin oo wata calanka towxiidka ayaa waxay dhex lugeynayaan xerada ciidamada dowladda federaalka ee ceelsaliini sida muuqata haradigii ciidamada dowladda federaalka ayaa cagaha wax ka dayey markii saaxiibadooda kale dhegta dhiigga loo daray sawiradaani waxa ay beeninayaan warkii dowladda federaalka ka soo baxay ee ahaa inay iska difaaceen xarakada shabaabulmujaahidiin khasaaraha dagaalka ceelsaliini intaasi kuma eka ee isbitaalada magaalada muqdisho ayaa waxay la ceerceerayaan dhaawacyada askar kale ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa dhowaan la arkayay asigoo ogoorada laalaadinaya ka gadaal markii uu dul istaagay qaar ka mid a ciidamadiisa oo xarakada shabaabulmujaahidiin ay rasaas darandoori ah la dhacday dhibanayaasha kuwooda hadli kare ayaa ra-iisul wasaaraha uga warramay qaabkii weerarka loogu ekeeyey xerada ay ku sugnaayeen ee ceelsaliini iyo jabkii halkaasi iyaga ku gaaray ciidamada shisheeye ee deriska la ah ceelsaliini kuna sugan lamerlixdan marka iyo buufow ayaan u soo gurman askarta ay saaxiibada ahaayeen ee la weeraray waxaana qolo weliba iska daa inay tilaabo soo qaaday ay ka baqaysay in iyagana lagu soo wajahan yahay oo cagta la mariyo inta la xaqiijiyey lixdan iyo shan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa lagu dilay dagaalkii ceelsaliini waxaana xusid mudan isla maalintaas arbacada ee askartaasi la laayey in askar kale oo usoo gurmatay lagu galay inta udhexaysa muqdisho iyo afgooye gaar ahaana la foole laba iyo soddon ka mid ana halkaasi dhegta dhiigga loogu daray sidoo kale dagaal ka dhacay qoryooley waxaa lagu dilay shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah isugeyn arbacadii lasoo dhaafay dowladda federaalka waxaa dagaaladii shabeellaha hoose ka dhacay looga dilay boqol iyo laba askari weeraradan askarta badan lagu laayay waxay dhaceen waxyaruun kadib markii madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo uu bixiyey waraysi uu ku sheegayo in ciidamadoodu ay geesiyaal yihiin islamarkaasina xarakada shabaabulmujaahidiin aanay ku dhicin inay soo weerarto farmaajo waxa uu muuqdaa inuu yahay qof iskhilaafaya islamarkaasina wararkiisu ay iska hor imaanayaan waxaana xusid mudan inuu horey u sheegay in ciidamadiisu aanay lahayn caqiido taasina ay keenayso in ay mar waliba jabaan oo goobaha dagaalada looga adkaado halka uu xusay in askarta xarakada shabaabulmujaahidiin ay caqiido leeyihiin oo ay aaminsan yihiin haddii dagaalada lagu dilo in ay janno gelayaan iminkana aan idinku duwa waryaheena cabdisamed cabdulaahi oo ka hadlaya laba ka mid a madaxweynayaashii soo maray dowladda federaalka oo ka hadlay tallaabada uu ra-iisul wasaaraha itoobiya hargeysa ku geynayo madaxweynaha xilligan maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horeysay ka hadlay safar uu ra-iisul wasaaraha itoobiya qorsheynayo inuu madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo ku geeyo magaalada hargeysa wuxuu socdaalkaasi ku tilmaamay mid dhalanteed ah waayo wuxuu tilmaamay in waxyaabaha uu tabanayo maamulka somalilan aanan daqiiqada lagu dhammayn karin maadaama ay ahaayeen arrimo soo jiitamaya soddon sano xasan wuxuu sheegay inaysan farmaajo ku habboonin inuu ninka diyaarad la raaco islamarkaana uu qaabkaas ugu tago maamulka hargeysa somalilan arrinteeda waxay soo taagneeday soddon sano marka dee howl soddon sano tiirlay ma sahlana in hal subax lagusoo lagu soo koobo lagu soo dhammeeyo ma sahlana waa kow dadkii waxaas ay ka dhaxeeyeen ee soddonkaas sano ka hor dhibkii dhacay ilaa ay maanta isaga imaan waaye ee xallin waayeyna anuu nin kale diyaaradiisa saarnaan taga ahaansa soo xallinaana aydan xaaji suurtagelaysa maaha sidoo kale shariif sheekh axmed oo ahaa madaxweynihii ka horeeyay xasan sheikh ayaa arrin mugdi ah ku tilmaamay tallaabada uu abeey hargeysa ku geynayo madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo ma is leedahay dowladnimadii oo dariiqeeda ka leexatay diinta ilaahay wuxuu soo dejiye waa cadaalad cadliga ilaahay u soo dejiye haddiiba cadli aan la samaynayn oo aan iska fadhinaana maxaa ka faa'iidaa barashada diinta waa dhifcimaan marayna marka arrinta socota waa arrin futuurada dheer dowladnimo waa ka weyn tahay wax mugdi lagu haayo dowladnimo waa ka weyn tahay wax saddex qof wada ogyihiin qadiyada somalilan walaalkii cabdiqaadir ukaadir annaga somalilan in lala heshiiyo lasoo dhaweeyo wadahadal ku socdo soomaali madoodu wax heshiis lagu eedhacana rabnaa laakiin kayf wadahadal oo bilaaban iyo madaxweyne ha ma fahmin aniga saraaxa haddii la aadayo samaa soomaalinimo loo aado maxaa dariska hawshaas loo dhexgeliyay su-aal meesha taagan waa waxaan rabnaa inaan u gudubno arrimo muhiima oo deegaanka ka socda waxaa la yidhaha integration ma maqashay horta integration waxaa la yidhaha isdhexgal integration maxaa la wadaa isdhexgal yaa isdhexgalaya yaa isdhexgalaya inaan fahmnaa rabna soomaaliya isdhexgalaysa madariskaa isdhexgalaya dad kale isdhexgalaya xageesa loo socdaa
maalintii shalay ayay ahayd markii uu ra-iisul wasaaraha etoobiya bartiisa internetka kusoo qoray warbixin uu ku caddeynayo in dhowaan farmaajo uu gee doono magaalada hargeysa soomaalida oo ah ummad aanan dagaalada lagu jebin qarni kastana oo la joogo laga helo kooxo halganta ayaa la odorosayaa inaanan xabad lagaga adkaa karin balse looga adkaan karo khiyaano ay kuwa shisheeyaha la socdaahi samaynayaan hadafka ugu weyna etoobiya waa inay boobto khayraadka dalka iminkana xubintii ganacsiga iyo maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها مبجلا معظمي إلهنا نثني عليه خالقا
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddeyda haddaan ku horrayno waxaa maanta jiritaankeedii la iibinayay sagaal iyo toban dollar dhibic afar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa saddex iyo labaatan dollar dhibic siddeed bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii laba iyo labaatan dollar dhibic siddeed halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii shan dollar dhibic sagaal makaroonida nuuca yaryar waxaa kartuunkeedii la iibinayay lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic labo caanaha ankurka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo afar dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها kulamo iyo dowro isla socotay ayay wilaayada islaamiga ah mudug la yeelatay qaar ka mid a qabaa'ilada ku dhaqan wilaayadaasi cali aadan saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada xaradheere ee gobolka mudug lagu soo gebagabeeyey dowro iyo kulamo isla socday oo walaayada islaamiga ah ee mudug ay la yeelatay odayaal dhaqan oo ka socday qabaa'ilada cayr salebaan saruur oo ka tirsan beesha habargidir ilaa boqol iyo konton oday dhaqameed oo isaga yimid deegaano iyo degmooyin ka tirsan mudug ayaa ka faa'iidaystay dowrada oo socotay kow iyo toban cisho duruusta muddadaasii la qaatay waxaa ka mid ahaa cashiro ku saabsan towxiidka tafsiirka siirada iyo muxaadarooyin diini ah difaaca diinta allah iyo in la garab istaago mujaahidiintu ayay odayaashu ka ballan qaadeen madashi lagu soo xirayay dowrada inaan garab siino oon si wanaagsan ula shaqayno waana ballan adduunyada lagu waari maayo dadku waa dhimanaya hoos baa loo socdaa waxaan garannaa beesha saruur madarkaas waxay og tahay cadowga islaamka cadowga dalka iyo cadowga diinta qof yar iyo qof weyn dumar iyo rag intii ka dhexayda waxay og yihiin wax alla wax aan dano ahayn dalkooda iyo dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo diinta islaamka waxaan dano ahayn waa ka soo horjeednaa waxaanan diyaar la nahay garab iyo hiil iyo hoo iyo iska dhicin inta cadowga looga soo horjeesto aan raalli ku nahay taas baan qaadannay waxaan qaadannay raayadii islaamka oo sagaashan iyo kow sana ka maqneed waddanka islaamiin islaamka inaan ku soo celikan gaalada dhulka dhigno waxaan u nusaynaynaa diintan islaamka aniga toddobaatan sanaa jira balna waxaan ku qaado inaan trump dilo oo netanyahu dilo oo inta lamida dilo wixii ay tabeera rag dhallinyarada aan dhalayna ay dilaan kitaabka ilaahay u gargaaraynaa waa ballan qaadnay waxaan ugu baaqaynaa beesha aqarayso habargeer waa lusan tihiin war gaal ha u hilinina waxba idinku tari maayo kitaabka ilaahay soo raaca yaraan keeniyaan nahay asagaan qaadannay ku dhaqmaynaa kuna dhimaynaa kuna soo baxaynaa nala qaata walaalayaal unusaya kitaabka ilahi wabillahi tawfiiq
xaal iyo xaajaba allah noo sameeyo meesha annagu waxaan u nimid oon walaayadu ay noogu yeertay inaan ku dowro qaadanno ku fahamno kitaabka ilaahay oo muslimiinta ilaahay u soo dejiyey nooguna soo dhiibay rasuulkayga maxamed ahaa suubanaheennii inaan ku dowro qaadanno ku fahamno wixii diinta ku taaganna aan ku daafacno sidaasaan meesha u nimid waana isku fahnay annaga iyo xarakadu waa isla fahnay kitaabkaas ilaahay inaan u xarbinno asaga inaan daafacno adduun iyo aakhirabana asagaan ku liibaansanna qabaa'ilada soomaaliyeed ayaa naf iyo maal ku bixiya dagaalada ka holcaya soomaaliya ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaga hortegayso dowlado iyo shirkado shisheeye oo duulaan militari iyo mid dhaqaalaba ku soo qaaday dalka warkaan dhegaystayaal waxaad kala socotaan raadiyaha alfurqaan ugu dambayntiina dowladda shiinaha ayaa sheegtay in cudurka corona uu dalkeeda ku dilay ruux halka cudurka uu ku sii fidayo qaaradaha yurub aasiya iyo bariga dhexe haashim cabdinaasir ayaa noo soo jeedinaya wararkii ugu dambeeyey cudurka corona ee cabsida badan ku beeray reer galbeedka iyo shiinaha waxaa aad u sii kordhay dadka u dhintay cudurka korona iyo kuwa la ildaran gudaha dalka shiinaha oo markii ugu horraysay oo ka soo bilowday cudurka korona kaasi oo hadda ku sii faday waddamo dhowr ah oo ka tirsan qaaradda yurub aasiya iyo bariga dhexe maanta oo sabti ah bayaan ay soo saartay dowladda shiinaha ayay ku shaacisay xog cusub oo ku saabsan faafitaanka cudurka korona iyo dadka u dhintay cudurkaasi golaha caafimaadka dowladda ayaa shaaciyey in dad gaaraya boqol iyo sagaal ruux ay cudurkan u dhinteen kuwaas oo tirada guud ka dhigaya laba kun saddex boqol afartan iyo shan qof saddex boqol sagaashan iyo toddoba xaaladood oo cusub ayaa laga soo sheegay guud ahaan dalka taas oo tirada guud ee kiisaskan ka dhigaysa ku dhowaad toddobaatan iyo lix kun oo ruux oo haatan la xanuunsanaya cudurka korona falanqeeyaasha ayaa aaminsan in tirada dowladdu ay sheegtay inay u dhinteen korona ay ka badan yihiin kuwa ay shaacisay dowladda balse aanan la diwaan gelin islamarkaana ku geeriyooda guryahooda iyadoo aanan la geynin cisbitaalada korona oo ah musiibo ay gacnahooda ku doonteen dadka shiinaha ayaa la degay dhaqaalihii waddanka waxaana muwaadiniinta shiinaha ay adduunka ka noqdeen kuwo loo faquuqo cudurkaas dartiis shiinaha ayaa dhibaato xooggan ku haya muslimiinta ku dhaqan waddankiisa oo loo diiday inay ku dhaqmaan diintooda islamarkaana ay muujistaan shacaacirta islaamka dadka shiinaha oo isku aragti ka ah nacaybka ay u qabaan muslimiinta ayaa haatan dhexdooda isnacay iyagoo u kala xirtay waddankii gobol gobol mana jirto wax isku damqasho ah oo ay isku samaynayaan ayagoo faquuqaya dhexdooda dadka la xanuunsanaya korona dhanka kale cudurkan ayaa cabsi xoogan ku beeray waddamada reer galbeedka waxaana uu ku fiday dhowr waddan dhinaceeda kuuriyada koofureed ayaa maanta oo sabti ah ku dhawaaqday in ay diwaan gelisay afartan iyo laba ruux oo laga helay fayraska korona taa oo wadarta guud ka dhigaysa tirada cudurkan ee laga helay dalkaas saddex boqol afartan iyo lix xaaladood dalka talyaaniga waxay mas-uuliyiinta caafimaadka shalay oo jimco ahayd shaaciyeen geerida nin u dhashay waddanka talyaaniga kaa oo uu ku dhacay cudurka loo yaqaano koronavirus wasiirka caafimaadka talyaaniga ayaa ku dhawaaqay geerida adriano oo toddobaatan iyo siddeetan jir ahaa oo ku dhintay cisbitaalka war-saxaafadeed ay soo saareen mas-uuliyiinta ayaa lagu sheegay in shan dhaqaatiir ah iyo toban kale oo ku dhacay cudurka korona dowladda talyaaniga ayaa digniin deg deg ah ka soo saartay xaaladda ku saabsan cudurka korona dhowr magaalo ayaa lagu amray inay dadku ku nagaadaan guryahooda iyadoo laga baqayo inuu cudurku ku fido gudaha dalka dalka eeraan waxaa cudurkan u dhintay afar qofood oo ka mid ahaa saddex iyo toban qofood oo la xaqiijiyey inuu ku dhacay koronavirus dalalka deriska laha iiraan ayaa qaaday tillaabooyin ay kaga hortegayaan cudurkan in uu u gudbo dalalkooda dowladda sheecada ah ee ciraaq ayaa shalay ka hortagtay muwaadiniin iiraaniyiin ah in ay gudaha u galaan dalka ciraaq ilaa amar dambe waxaa la hakiyey dadka u dhashay iiraan ee doonaya inay galaan gudaha ciraaq ayaa lagu yidhi war ka soo baxay dowladda sheecada ah ee ciraaq kuweydna waxay joojisay duulameedyadii aadi jiray iiraan waxayna wasaaradda caafimaadka kula talisay muwaadiniinteeda inaysan u safrin waddanka iiraan dalka turkiga wasiirka caafimaadka waddankaasi ayaa sheegay inuu qadka teleefoonka kula hadlay dhiggiisa iiraan islamarkaana shaqaalahooda caafimaadka ay bilaabi doonaan baaritaanno caafimaad oo loogu talagalay dadka safarka ah ee ka imaanaya iiraan dhinaciisa wasiirka caafimaadka ee lubnaan ninka lagu magacaabo xamaad xasan ayaa maanta ku dhawaaqay diiwaangelinta qofkii ugu horreeyey ee laga helo fayraska korona taasi oo ahayd qof haweenay ah oo afartan iyo shan sano jir ah oo u dhalatay waddankaasi jimcihii shalay imaaraadku wuxuu ku dhawaaqay laba xaaladood oo cusub oo ah cudurka korona kaasi oo tirada guud ee kiisaskan ka dhigaysa kow iyo toban qofood oo uu ku dhacay korona korona ayaa markii ugu horraysay ka soo baxay waddanka shiinaha labi-iyo tobankii bishii sebtembar ee sanadkii lasoo dhaafay waxaana cudurkaasi uu ku fiday waddamo dhowr ah guud ahaana dhegaystayaal warka maanta halka ayaan kusoo gabagabeynayaa cidduu warkan seego waxa ay ka heli kartaa bartaalada internetka aanu ku leenahay radio alfurqan dot com iyo fadhiyada idaacaddu ay ku leedahay baraha bulshada dhammaanteenaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu